bismillahi raxmaan raxiim horta dee wey jirta inaanu ahayn xildhibaanadii kasoo baxay xisbiga kulmiye horena intaanaan golahaba isu sharaxin waxaanu ka mid ahayn xisbiga kulmiye dadkii aada iyo aada u taageeri jiray haddeer markii golaha degaanka la waxeeyeyna dee waxaanu ahayn raggii keenay codkii ugu badnaa ee xisbiga arrintaa aada weydiisay haddaan kaaga jawaabana way jirtaa dee inaanay biyadiid badan goluhu ka muujinayo xukuumadda iyo xisbi xaakimkaba waxyaabaha sababeyna dee adu waxaa ka mid a waxqabadkii iyo wixii ugu ballan qaaday iyo isku xidhnaan xusbiga iyo xubnihii kasoo baxaya oyana keenaysa dee sababteeda kabacdi adigu weli sheekooyinkaasna waxwaa ka jir jiraan anagu hadeerta aanu ka cabcabalana waxaa weeye tii degmada uu ballan qaaday oo aanu aada uga biyo diidnay waxaa ka mid ahaa biyihii degmada oo aada oomano ah ceelashii horena la khasaareeyey kuwa dambena aan loo samayn waxyaabo badan dhakhtarkiina lahaa waa la dhisayaa oo aan isna weli la dhisin iyo waxyaabo badan oo dee adeega bulshada ah fara badan oo madaxweynuhu ku ballan qaaday oo degmada weliba gaar ahaan ugu ballan qaaday baa jirta taasi waa taata kale waxa weeye isku xidhnaanshihii xusbiga iyo xubnihiisii kasoo baxay oo iyana meeshii ka baxay waxyaabahaasaa keenay welina xildhibaanadu dee waa inaysan arkeen go-aan cado ay ka gaadheenna arrintaa weli ma jirto haddeera uun taageerayaashaydii deena soo saaray iyo mustambeedada iyadii ayaanu talo iyo kula noqonaynaa tala wadaag weli waxaadoo aanu kasoo saarayna ma jirto laakiin biyadiidku waa jira meed waxbana maanu socotay laakiin mar hore ay noo yimaadeenna waanu is aragnay wax xidhiirahoo dambo ay nala sameeyeenna ma jirto waanuna ka ballanay inay nala soo hadlaan wax xidhiiroo noo dhexeeyaana haddeen ma jirto waxaadna moodaa dee dad kale oo meelaha joogjooga inay iyagula xidhiiraan laakiin anaga xidhiiro aanu leenahayna ma jirto walaahi dee baan kuu sheego go-aankay waxa weeye marka aanu taageerayaashayadii oo ah taageer dadka ugu badan degmada aanu la tashanno ee aanu wax badan isla gorfayno wixii aanu markaa dee isla garanno un baanu ku dhaqaaqi doonaa laakiin weli haddeer ka hor dhici maayo wax adoo aana kuu sheegi karaa ma jirto